الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلاونيا آيات السقالات من سورة الإسراء قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا هل تلمامية منزلة إيا مرتبة قرآنك إلهي وحيد سبحانه وتعالى إن هذا كان القرآن أه إن هذا القرآن قرآن كان يهدي وهنونينيا وهجيا lilatii dariiqadii hiya iyaduba aqwamu toosnaanta badnayd waddada toosnaanta badan baa qur-aankaani ku hanuuninayaa ummadda u tilmaamayaa waddadaasoo hiya aqwam acdal wa aswab toosnaan badan sawaabnimo badan cadaaladnimo badan baa qur-aankaani ku hanuuninaya ummadduba hadday qur-aanka raacdo isku camalfasho ay ku camalfasho mashaakilaadkan oo dhan baa hal marxalismayaba taa dadka muslimiinta dhexdooda mashaakilaadka gaaladana waddaday kaga xalismi lahayd isagaa u tilmaamaya qur-aankan kariimkaa sideedababa waddadaasuu dadka ku hanuuninaya wayubashiruu bishaaraynayaa wayubashiru lmuuminiina muuminiintana wuu bishaaraynayaa alladiina mumin muuminiintaasoo yacmaluuna asaalixaati saalixaadka camalfalaya muxuu ugu bishaaraynayaa anna lahum iyagu inay u ahaato ay leeyihiin ajiran ajar ajarkaasoo kabiiraa weyn ajar iyo abaal weyn in ay leeyihiin ayuu ugu bishaaraynayaa sidaa weeyaan qur-aanka kariimka kuwii kalena waa kanoo waa loo digayaa wa anna aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhirana actadnaa inaan u diyaarinay lahum iyaga cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliimaa xanuun badan labadii qole waa kuwaas qur-aankaani waddada toosan buu dadka ugu baaqayaa uguna yeerayaa kuna hogaaminaya qofkii raacaayo ma dhumo mana ilduufo wuxuu kaloo qur-aankaani sheegayaa bishaaro ay leeyihiin dadka mu'miniinta wuxuu kaloo qur-aankaani caddaynayaa oo sheegayaa kuwa aan aakhiro iyo alle iyo rusul rumaysnayn in loo darbay oo uba diyaarsan tahay cadaab xanuun badan waaba loo diyaariyeyba actadnaa lahum cadaaban aliima aayaddu waxay jamcisay baa layidhi bayna tarkiibi wa tarhiib tarkiib iyo tarhiib waxa weeyaan rajogelin iyo cabsigelin labadaas qoladaa xun markaa fiirisid cabsi baa ku gelaysa qoladaa fiicanna waa tarkiib qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi wayadcu linsaanu insaanku wuxuu u yeeranayaa ku ducaysanayaa bishari shar ducaahu ducaysigiisa oo kale bilkhayri khayr uu ku ducaysanayo insaan wuxuu u yeeranayaa shar naftiisoo habaarayaa wayadcu linsaan insaanki wuxuu macnaha ku yeeranayaa ku ducaysanayaa bishari shar buu isku habaarayaa ducaahu bilkhayri yaa yeerashadiisa ama ku ducaysigiisa khayrka sow u baryado oo kale bou isku habaarayaa qof waxaa jira dadka naftiisibuu habaaraya isagii baa ishabaaraya wuxuu doona ha isku habaaro ama ama tix ama tiraab wuxuu rabo ha isku habaaro gabay iyo hadal caadiya wuu ishabaarayaa ilmihiisibuu habaaraya xoolihiisibuu habaaraya markaasow sidau khayrka u baryada oo kale bou sharkii ugu yeeranayaa wayadcu linsaanu bishari ducaaahu bilkhayr waxaa la yidhi marka haddii sharka marku baryanayo haddiiba la aqbalayo sida khayrka marku dalbado haddiiba loo siinayo waxaan shar uu baryanaya haddii loo aqbali lahaa isla markii buu halaagsami lahaa isla markii buu halaagsami lahaa cabdullaahi bin cabaas wuxuu yidhi aayaddu waxay ka hadlaysaa ninka oo habaaraya naftiisa ilmihiisa habaaraya markuu xanaaqo hoolihii iyo ilmihii iyo dadkiisii iyo waxaasoo dhan habaaraya waxa uu ku sheegayana oo ku habaarayo niyad ahaan uma jecla in inta la aqbalo ay sidaa noqoto wuuna habaarayaa waxaanu dhahayaa ilaahu halaag ilaahu baabi waxaas ku samee waxaasuu akrinaya ilaahay wuxuu yidhi wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday cajuula mid deg deg badan ayuu ahday kaana laga cabiray kaana alinsaan min dabiicati alinsaan insaanka dabiicadiisa waxaa ka mida inuu yahay deg deg badan cajila waxa la yidhi deg deg maxaa yeelay deg deg buu sameeyey markuu ishabaarayo deg deg buu sameeyey markuu duunyadiisa iyo dadkiisa habaarayo isagoo aan ka fiirsanayn ciribta dambe waxaa laga yaabaa saacad la isaqbalayo intii uu ku aado in sidii laga dhigo arrintii habaarkuna ma fiicna afkaadana lama baro sideedababa habaarka iyo lacnadda iyo waxyaalahaas dhaqmo fiican maaha looma dhowaado halkaa intaa markii laynoo sheegay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa aayaad waaweyn oo kowni ah oo koonkan ilaahay keenay oo mid kasta daliil cad ay tahay oo tusinaysa ilaahay waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa iyo jiriddiisa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajacalnaa waxaanu yeelnay wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alleyla hameenka iyo wannahaara maalinka waxaanu ka yeelnay aayatayni laba aayadood baanu ka yeelnay aayad waa calaamad laba calaamadoodoo waaweyn baan hameenkan iyo maalintan ka dhignay oo tusinaya awooddayada say u buuxdo iyo ilaahay waxdaaniyadiis bal hameenkan iyo maalintan isdaba maraya arag haddaan hameen iyo maalin isdaba maraynin bil iyo waxba lama ogaadeen sanadka lama ogaadeen bisha lama ogaadeen isku bixis haddii laga dhigo hal si ah ama wada iftiin ah ama wada mugdiya lama noolaadeen waxaanu ka dhignay wajacalna alleyla wannahaara aayatayn habeenkaa la hormariyey habeenku isaga asalkii ah maalintuna waa taabici weeyaan laakiin markii nabi ciise hooyadii laga hadlay waa l wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan lama tasniyeyn aayatayni taa lama dhihin iyagu waa isku jinsi waa laba qofoo bini aadama weeyaan aaya baa laga dhigay amaa labadan waa isku awadaad isku bidi weeyaan shaqa iskuma leh wajacalna alleyla wannahaara aayatayn laba aayadood baan ka dhigay famaxawnaa waxaanu tirnay aayata alleyli habeenka aayaddiisii iyo calaamadiisii baanu tirnay oo baabi'in mugdi baan ka dhignay waxa weeyaan hameenkii maxaa laga dhigay mugdi siay dadku u xasilaan meeshaa mugdigaabaa lagu gamci karaayo la seexan karaayo la xasili karaayo maaragtay shaqadii iyo orodkii iyo qaraf qaraftii maalintu ma jiraan waxa weeye huduu rabbaaniya iyo xasilooniya sukuun baaba iska imaanayaba wajacalna famaxawnaa aayata ley taas haasaan ka yeelnay wajacalnaa waxaan ka yeelnay aayata annahaari maalinta aayaddeedii calaamadeedana mubsiratan baan ka dhignay mid nuurayso ifayso mid wax arkaysa hadda laga cabiro waxa wey iftiin baa laga dhig waxbaa la arkaya maalintii meesha wax laga bidhaaminayo ama wax ka muuqanayaan ama qofka indhihiisu wax ka arkayaan iyo markuu hameen joogo shataana maa baynahumaa wax shaqo isku leh iyo wax isku dhow midna maaha taasna sidaasaan ka dhig marka aayata nahaari mubsiratan baan ka dhig nahaarku wax ma arkee mid wax arkaysaa la yidhi waxa weeye yubsaru fiihi waxbaa lagu dhex arkaa iftiinkaa ilaahay keenay waa meelihii majaaska caqliga ah maxaan saa u yeelay middaa hore middaan dambe waxaa la yidhi oo maalinta iftiin waxaan uga dhignay litabtaquu inaad dalabtaan fadlan fadli oo min rabbikum rabbiga xaggii ka ahaaday fadli xag rabbi ka ahaaday baad raadinaysaan arrimihii nolosha dadku nolosha iyo biilka iyo shaqada goormay aadaan waa maalintii koonkao dhan baa saa u yaacaya qof kasta meesha u shaqo tegi lahaa diin iyo dunawi iyo macnaha camal iyo xamaal iyo shaqo baa maalintii la jira middaa horena tanaa laga fahmayaao hameenkiina saasaan ka dhignay litaskunuu baa hoosta ugu jidha inaad isaga xasishaan maalinkiina litabtaquu min fadlikum inaad dalabtaan may fadlan min rabbikum taas baan saa uga dhignay iyo walitaclamuu inaad ogaataan baan hameenka iyo maalintii calaamadahooda saa uga dhignay inaad ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda iyo walxisaaba xisaabta tiradeeda maalmaha tiradooda bilaha tiradooda sannadaha tiradooda waxaas inaad ogaataan maxaa lagu ogaanayaa habeenkan iyo maalinka isdhabamarkooda intee habeen la marayaa intaas bishu waa intaas saasaa lagu ogaanaya litaclamuu cadada asiniina iyo walxisaaba haddaan habeenkan iyo maalinkan jirin waxba lama ogaadeen markaasaa bisha inta bil la marayo sanadka baa la garanaya inta bil la marayo baa la garanaya bishu intay tahay baa la garanaya waxaa la garanayaa wakhtiyadii wax lagu mudaysan jiray dayntii laysku lahaa inta hadhay sanad bay ahayd intaasaa la maraya waa tusaale xajkii wakhtigiisi baa lagu garanaya soonka wakhtigiisi baa lagu garanaya ciddadii iyo waxyaalahaasaa lagu garanaya wax kastaa lagu garanaya haddii wixii isku bixis yihiin waxba lama ogaadeen waxba lagama socdeen litaclamuu cadada asiniina walxisaaba marka waa nicmo weyn oo ilaahay ku manaysay weeyaan habeenkan iyo maalintan jadiidaanka isdaba maraya saa iskula cirbinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakula shayin shay dhammaantii wafasalnaa kula shayin fasalnaahu waan kala cadayna waan kala dhigdhignay tafsiila kala caddayn iyo kala dhigdhigid ayaanu caddayn shay kasta oo ka mida macnaha qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wa kulla insaanin insaan dhammaantiis waalzamnaa kulla insaanin insaan dhammaantiis waxaan laasiminay alzamnaahu waxaanu laasiminay insaan kasta daa'irahu camalkiisa ayaanu laasiminay oo kaga dhejinay fii cunuqihi luquntiisa daa'irka shimbirkaa loo yaqaan insaan kasta waxaan luquntiisa yeelnay sida kuusha ama waxa xarigga halkaa cid looga xiroo kale camalkiisa wa kulla insaanin insaan dhammaantiis alzamnaahu waxaanu laasiminay daa'irahu camalkiisa wey ayaanu laasiminay fii cunuqihi luquntiisa camalkiisa u rahandhigan yahay wey camalkiisaa isaga laasimaya sida kuusha iyo luquntu isku laasimaan buu camalka qofka ugu dheganaanaya haddou khayr yahay khayr haddou shar yahayna shar macnaha kaannamaa qofka markii adduunka la keenay camalkiisii oo wuxuu samayn lahaa dee awalba ilaahay sii qadaray inuu sugayado sidii shimbir saa usoo duushoo kale qofkii oo ugu soo duldegado kale bes markaasu wixii la imaanayaa horey loogu qadaray acmaashii horey loogu qadaray ayuu ula imaanayaa xabadxabad wa kulla insaanin alzamnaahu daa'irahu fiicun qof kasta camalkiisa oo maalintaas halkaa iyada a loo gelinaya luqunta ugu xihan yihi camalkiisibaa halkaa u yaallo wey waxa uu arki waayayaana ma jiraan daa'irahu waa camalahu almuqadar calayh ee loo qadaray khayr iyo shar kow doonaba ha noqdee daa'ir baa la iska dhaha carabtaa waxay samayn jireen waxay tafaa'ul ka qaadan jireen marmarna baasaysan jireenoo ay nabcaan jireen waxaa waye shimbiraha shimbirahan bay kicinayaan hadduu xagga midig aado waa ku farxayaan hadduu xagga bidix aado waa ka naxayaan shimbirahaasay saa samayn jireen maanka daa'irkii saasuu ahaan jiri marka daa'irkan hadda laguu tilmaamaya camalkii qofka ayaa looga jeedaa wa kulla insaanin alzamnaahu daa'irahu fii cunuq ilahay wuxuu yidhi wa nuqhriju waxaanu u soo saaraynaa lahu insaankaas waxaan u soo saaraynaa bimacnaa u muujinaynaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada kitaaban kitaab kitaabkaasoo yalqoohu uu la kulmayo kitaabkaasoo manshuuraa la kala bixiyey kitaab la qarinayo oo waxa ku qoran aan la arkayn maaha kitaab saas loo kala fidiyey wey oo saa u muuqda sidaas waa ciraab manshuurana waa la xaalayn karaayo kitaaban wanuqhriju lahu waxaan u soo saaraynaa yowma alqiyaamati kitaaban kitaabkaasoo yalqaahu uu la kulmayo manshuuraa xaal uu yahay kitaabkaasi mid la kala bixiyey bimacnaa la kala waray la kala dhigay saa loo furay maftuuxa kaasaa waxaa u muuqanaya xasanaadku leymi waxaa kaloo u muuqanaya sayi-aadki camalkiisii oo makshuuf oo bayaano halkaas kitaab ah saa ugu qoran ayuu arkaya ilaa haddaba adduunka waxaan buugag waaweyn iyo diiwaano dadku xafiisyada iyo meelaha iyo waxaa dhiganayaan shaqooyin bay ku qoranayaan shaqa la qabtay camal baa lagu qorayaa ha waxaa kala socdan baa lagu kala calaamadinaya bilhebelkeeda waa kan bil hebelkeeda waa kan sanad fulaankiisa waa kan waxaanu dafaadir iyo buug iyo diiwaanno ah baa binu aadamkuba kulliis garaynayaan waxyaalaha ay iyagu ka shaqaynayaan kan waxaa weeye kitaabka xaqiiqada ahaa marka weeyaan ma qarin karo sadar lama tiri karo warqadiisa layskuma laabi karo laiskuma laisma diidsiin karo saasaa dhacaysa wixii uu soo qabtay wey markaasaa la dhahayaa iqra wa yuqaalu lahu soo qadiro wa yuqaalu lahu waxaa loo dhahayaa iqra akhri iqra akhri kitaabaka kitaabkaada akhri kitaabkaada kitaab kale maaha cid kale kitaabkeed maaha kitaabaka adiga kitaabkaada akhri kitaabkaada akhri kafaa waxaa ku filan binafsika naftaadaa ku filan kafaada faacilkeeda saa ku qaadataa badaasaa iskaasi leeyahay tawkiid ama ziyaada ah markaas kafaa nafsika un bay ka dhiganta badaasaa lagu daraa kafaa binafsika naftaadaa ku filan alyowma maanta calayka dushaada xasiibaa min jihati xisaab naftaadaa xisaabka ugu filan wey xisaabin min jihati xisaabin naftaadaa kugu filan marakac lagugu markhaanti furo naftaadaa kugu filan markhaanti laguu doono iyo yaa cid kaloo ku xisaabisa iyo uma baahnid waxaan ma lagaa soo qoray waxaan ma garanaysaa wax kasta waa u bayaan waa u muuqanayaan kafaa binafsika alyowm calayka xasiiba iqra' kitaabaka dee dadkii marka sidaasay kutubtooda bay akrinaya qofkii wuxuu ku farxo arka yaa wuxuu dhahaya fa yaquulu ha umu qura-u kitaabiya warbalkaalayo warbal akhriya waxa igu qoran uu ku farxaya ya kii kalena yaa laytanii lam uuta kitaabi kii kalena wuxuu jeclaysanaya inaan looba dhiibinba alla maxaa la ii siiyey buu leeyahy qoraalkan iyo kitaabkan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi man ihtadaa qofkii hanuuna fa innamaa yahtadii wuxuu u hanuunay oo keliya linafsihi naftiisa u hanuunay waman dalla qofkii dhumana fa innamaa yadilu wuxuu u dhumay oo keliya calayhaa iyada dusheeda dhibaatada ka timaada isaga unbay ku dhicin weeyaan ciqaabka yimaadaa isaga unbuu ku dhacayaa wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tasiru ma xambaarayso waasiratun nafsun waasiratun naf dembowday wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeed xambaari mayso naf dembowday naf kale dembigeed xambaari mayso oo qaadi mayso mafhuum meeshaas ma laga heli karayaa waxaa la yaha mafhuum la yihahdaa jira mafhuum halkaa mawaa ma waa laga fahmayaa naf dembowday naf kale dembigeed qaadi mayso markii la yidhi naftii aan dembaabin iyadu iyadu ma waxbay qaadaysaa tii dembowday cid kale waxba ka qaadi maysee maya mafhuumkaa laga qaadan mayo meeshaan waxa weeyaan mid dembowday iyo midaan dembaabin midna naf kale dembigeed xambaari mayso meelaha kaleo aayadaha kale wa min awsaari aladiina yu waxay xambaarayaan kuwaa kale dembigooda kuwii ay dhumiyeen oo ay sabab u noqdeen waa waxa macnaha iyaga loo nisbaynayo oo sameeyeen iska hor imaan mayaan aayaadku ha iska hor imaan mayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa kunnaa maanaan ahaanin mucadibiina kuwa cadaabaya axadna axadna cadaabi mayno xataa nabcada ilaa aan soo saarno rasuulaa rasuul ilaa aan soo dirno ilahay wuxuu leeyahy rasuul oo rusul looga jeedo kuwa rusushaasoo u diga dadka xusuusiya naar uga diga janno ugu bishaareeya digniinsiiya ilaahay ku xira ilaa aan soo dirno cid aan dacwo iyo diin waxba gaarin maba cadaabaynaba wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaa rasuulaa marka dad ahlu fadre la yidhaahdaa jira laba nebi dhexdood dadkii ahaa ilaa maanta waxay dhahaan culimmadu waxaa la helayaa khalaa'iq tiro badan oo wax diin iyo dacwaado gaadhay haba yaraatee aysan jirin oo islaamnimada wax inaba macluumaada iyo aan ka haysanin wamaa kunnaa mucadibiina kuwaas ahlu fadrada ah oo aan dacwaya diin soo gaarin wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcada rasuula waxaa la rabaa rasuul inta la diro inay xujada ku dul oogaan haddaan diin iyo dacwo iyo xaqba gaarin waxba ma oga cawaan wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa aradnaa markaan doonno an nuhlika inaan halaagno qaryatan magaalo magaalo qarya ahla qarya magaalo dadkeed inaan baabi'ino markaan damcno amarnaa waxaan amarnaa mutra fiihaa magaaladaa kuweedi loo nicmeeyey kuweedi loo nicmeeyey aayada midaynu soo marnay hadda ka hor mutra fiihaa kuweedii magaaladaa loo nicmeeyey loo barwaaqeeyey caafimaadka iyo xoolaha iyo loo dhiibay kuwaasaan waxaan amarnaa maxay inay ilaahay adeecaan daacadaan amarnaa daaca daacadaan amarnaa waxaan inay rusushayada yeelaan oo qaataan xaqa kuweeda loo nicmeeyey madaxdeeda kuweeda xoolaha haysa kuwooda barwaaqaysan amarnaa mutra fiiha aayaddaani aayad cajaa'iba wey aayad la midana meel kalaan kusoo mara amarnaa mutra fiiha kuwaas baan waxaan amarnaa adeecid baan amarnaa amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiihaa fafasaquu way faasiqoobaan fiiha dhexdo waxay la yimaadaan cisyaan daacada ilaahay bay ka baxaan amarka yagii bay caasiyaan daacada yadii bay diidaan fafasaquu wafajaruu faasiqnimo iyo fisqi ayay la yimaadaan faxaqa waxaa sugnaada markaa calayhaa dusheeda alqowlu qowlu cadaab faxaqa calayhaa dusheeda waxaa ku sugnaada alqowl xaqa calayha alqowlu baa markaa ku sugnaada fadamarnaaha waa halaagnaa markaas magaalada iyada tadmiira halaagid kuwaas loo nicmeeyey hoggaanka noqon lahayoo fiicnaayo bulshada markay cisyaanka iyo xumaha la yimaadaan oo dadka khayrka horseed ugu noqon waayaane ay noqdaan horjoogayaal shar iyo cisyaan iyo balaayo ilaahay adeecadiisana ay diidaan oo fafasaquu fiiha oo faxaqa calayha alqowl fadamarnaaha tadmiira ibnu cabaas wuxuu yidhi waxaa looga jeedaa amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha salladna ashraaraha magaalada ashraarta joogta balaayada magaalada joogta oo ashraarta ah baan ku salladnaa dadkii baa lagu salladayaa balaayada magaalada ku dhex jidho oo ashraarta ah kuwaasaa lagu salladaa waa lagu itixaamaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa kam wax badan baan halagnaa halaagna oo min alquruuni qarniyaal ah min bacdi nuuxi nebi nuux gadaalkiis ummado tiro badan oo kibrada qooqay oo rusushii beeniyey ayaa nebi nuux gadaashii halaagnay reer cad reer samuud fircoon iyo kuwii kaloo tirada badnaadee nebi nuux ku wada dambeeyey waxaa meesha lala hadlayaa nimankii gaaladii quraysheed iyo kuwa la midkaa war intaasoo ummadoodu jidhay baa lasoo halaagay idinka laydinkama jeclee xumaha ka baxa iimaanka qaata wa kafaa waxaa kaafiya birabbika baa kaafiya khabiiran basiiraa bidunuubi cibaadihi khabiiran basiiran taa dambay ku xihan tahay bidunuubi cibaadihoodu wa kafaa birabbika rabbigaabaa kaafi ku ah ku filan wey khabiiran basiiran waa tamyiis min jihati khabiir ahaan iyo min jihati basiir ahaan ilaahay baa ogaansho ahaan iyo arkid ahaanba ugu filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda wakaas saas ku noqonaysa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi man qofkii kaana ahaada yuriidu mid doonaya alcaajilata midaan degdegaysa adduunyadii baaba caajila lagu magacaayo qur-aanku hoos baa u fiirinaysa adduunyadu waa waxaan iska degdegaya alcaajila qofkii doonaya midaan degdegaysa oo adduunyo doon ah adduunyo doon qofka camalkiisa adduunyo ku raba cajalnaa waxaanu dedejinaynaa lahu mankaas fiihaa adduunyada dhexdeeda maa nashaau hannagu waxaan doonno intaan hannagu doonno baanu ka siinaynaa liman baan u dedejinaynaa nuriiduna aan doonnay weliba lahodaa hore ku xig liman nuriid kaan hannagu doonnay siduu mid kasta adduunyo u doonayo loo siin mayee inta u doonayana laga siin maayee kan adduunyo doonkaa waxaan u dedejinaynaa oo siinaynaa macnaha adduunyadan dhexdeeda wixii annagu aan doonno inaan ka siino baanu siinaynaa weliba liman nuriidu kaan la doonno wey aanu doonayna inaan siino mid baan loo dhiibay a mid baa gaalnimadii iyo faqriga adduunka la iskugu daraya waana gaal waana faqiir haduu doona waana gabla waa la iskugu daraya midna in waxaa laga siinayaa intaan oo doonay haddii aayad kaloo waxaan soo marray qofkaa kuwa adduunya doonka in loo oofinayo wax allaale waxay rabeen in loo oofinayo nuwafi ilayhim acmaala in loo oofinayo oo la siinayo aayaddan baa macnaha sii caddaysay wey aayaddaa macnahi looga jeeday intii ilaahay la doonay baa laga siinayaa wey cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid laa kulla maa yuriidu wax kastoo isagu doonayo loo dhiimaye wax intaan ka doonnay iyo qofkaan la doonnay baan u dhiibaynaa uma intaa ka bacdi jacalnaa lahu waxaan u yeelaynaa qofkaas jahannama naarta jahannama la yidhaah ayaan aakhiro hoy uga dhigaynaa yaslaha xaalu galayo ku gubanayo madmuuman madxuuraa madmuuman xaaluu yahay mamquutan mid loo carooday madxuura madruudan can raxmat illaah raxmadda ilahayna laga dheereeyey madmuuman madxuura wey yaa mid la hidaarteeyoo la dagaalayoo loo caroday wey mamquut baa la yihahdaa madmuumka tanna waa madxuuran waa mid la fogeeyey oo la dheereeyo raxmadda ilaahay baa laga cirdeeyo laga fogeeyey laga dheereey qaala tacaala ilah yiri kaas adduunya doon buu ahaya waman qofkii araada doonaya alaakhirata aakhiro waman qofka araada alaakhirata aakhiro doonay oo wasacaa u rooray lahaa iyada sacyaha wasacaa bimacnaa camilo wey wasacaa u camal falay lahaa aakhiro sacyahaa camalaha camalkeedii u camal falay wasacaa lahaa sacyaha u saciyey lahaa iyada sacyaha u saciyey daacaadkii buu leeyihi waa mu'min iimaankiisuu ka run sheegayaa aakhirow raadinayaa nicmada halkaa taal buu rabaa inuu helo uusan ka qadin fa ulaaika mantaa bimacna aljamca xagga macnaha kuwa iyaga ah kaana sacyuhum mashkuuraa kuwa iyaga moo jeeda kaana sacyuhum kuwa sacyigoodu wuxuu ahaaday mashkuuraa mid lagu shukriyey buu ahaaday ya kuwa tilmaamaha wanwanaagsan ikhlaas iyo camal saalixa iyo iimaan iyo khayr la yimid camalkoodu wuxuu ahaaday mashkuuran maqbuulan cinda allah alla agti mid la yeelay oo la aqbalay ayuu ahaaday abaal wanaagsan bay halkaa ka helayaan kuwaasna waa sidaas ilaahay wuxuu yidhi kullan mid kasta waa mafcuul soo harmaray numiddu waa u siyaadinaynaa kullan mid kasta ka bedel ama ku bayaanayo haaulaahi kuwa iyo wahaaulaahi kuwaasba kuwa adduun iyo aakhiraba raadinaya iyo kuwa adduunyo keliya raadinayaba kuwo kasta waxaan u siyaadinaynaao siinaynaa labada kooxood ka mid a min cadaa'i rabbika rabbigaa siismadiisa ayaanu wax uga siyaadinaynaa wax ka siinaynaa qolana la qadin maayo adduunka mu'min iyo gaal mudiic iyo caasi waa loo dhiibayaa fadliga ilaahay oo waasacaabaa loo dhiibayaa midna biila-aan la dhigi mayo arsaaqdoodoo dhan ilaahay baa ballan qaaday wamaa min daabatin ilaa cala allaahi risquha ilaahay baa ballan qaaday waa loo dhiibaya kullan numiddu haaulaai iyo wahaaulaai waay waa siinaynaa min cadaa'i rabbika wamaa kaana cadaa'u rabbika rabbiga cadihiisuna muusan ahaanin maxduuraa mamnuucan can axadin axadna laga mancin maayo siismada iyo deeqda ilaahay waasaca qofna laga xirmaanin maayo laga mancin maayo qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi undur bal fiiri kayfa sida fadalnaa aanu u fadilnay bacdahum dadka barkood calaa bacdin barka kale bal sidaan dadka u kala tegsiina arag siay u kala fog yihiin arsaaqda isku mid kama ah akhlaaqda isku mid kama ah marka adduunka la joogo laba qof baa mid waa hodan midna waa faqiir mid waa mid shariifa midna waa mid xaqiiroo iska hooseeya dadki saas kale weeyaan waana adduunka aakhirana haddii la tago waa la kala saraynayaa walalaakhiratu aakhiratan dambe baa akbaru weynan badan darajaatin xagga darajaadka waa akbaro iyadaa weynan badan tafdiilaa xagga kala fadilidda iyo kala saraysiinta waxa weeye daarta aakhirana isku meel lama joogo meesha waxaa yaalla maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar dadkuna isku darajo maaha qaala tacaala ilah wuxuu yidhi laa tajcal ha yeeli maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara ilaah kale nebiga hadalka la soo marsiinaya calayh isalatu wasalaam ummaddaana loo soo marsiinaya ilaahay maciisa mid shariiga ha yeeli ilaah kaloo la caabudo ha samaysanina oo fataqcuda aada ahaatid bimacnaa tasiira aada ahaatid madmuuman mid la dagaalay makhduula oo makhduul oo la hoojiyayo waxa weeyaan aan wax laa naasira wax u nasreeya iyo wax u muciina midna aan helayn fataqcuda madmuuman makhduula saas baa inaa lagu tilmaamo marka suuraddan oo suuratulisraa ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu sharfay dheelmiddaas iyo imaam noqoshada rususha oo addoonnimo lagu tilmaamay asraa bicabdihi laga cabiray baa layidhi oo martabo sara ah oo la yidhi markii dacwada nebiga laga hadlayay wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu suuratu jinni suuratu quluuxiya waa suurad ajaa'iba ajaa'ibaa layidhi walidaabaa qaadiciyaad wuxuu yidhi wmima zaadanii sharafa watiha wakidtu biakhmusi adau huraya duquulii taxta qowlika yaa cibaadii wa an sayarta axmeda lii nabiya waxau yidhi sharaf waxa ii siyaadiyey iyo wareer farax aan la yaabanahay oo aan ku dhowaaday buu yidhi inaan riismagaadhadayda ururta lixaha xidigaha la yihahdo inaan saa ugu istaago halkaa ilaahayow gelidda aan soo dhexgelayo hadalka aad tidhi yaa cibaadi markii ilaahay hadlayo yaa cibaadi addoommadaydiyo mar haddaan halkaa ku jiro si kastoo wax iga yihiinba yaa cibaadi baan aada ugu farxay addoommadaydiyo halkaa haddaan mar ku jiro midda labaad aan ku farxay wuxuu yidhi aan ku basigtay xidigaha inaan reesmagaadhada saaro wa an sayarta axmeda lii nebiya qaadiciyaad inaad nebi maxamed nebigayga ka dhigtay calayhi salaatu wasalaam oo nebi maxamed nebiga iyaga yahayna taasna waa mid kale ba yidhi درسgeenu intaas ku egyahay والله سuبحaنه وتaعالى علم الsواaب